إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxaa xalay la weeraray saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ee shabeellaha hoose iyo baay dowladda federaalk ayaa ku dhawaaqday in bisha nagu soo beegan ee sebteembar ay turkidu shidaal ka baarayaan badda soomaaliya qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa ka soo horjeestay ciidamada masaarida ah ee dhowaan la sheegay inay imaanayaan soomaaliya laba shil oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka mandheera ee ku hos-jira gumaysiga dowladda kenya warka dibadda dhegaystayaal subaxnimadan waxaa ugu doorka roon cudurka furqadaanyeerka ayaa aada ugu fiday dalka burundi iyadoo xukuumadda bujumbura ay codsatay in garab loo fidiyo dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa saakay haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo jimca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha safar sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku beegan soddonka bisha agosto sannada laba kun afar iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan waxaa xalay la weeraray saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ee shabeellaha hoose iyo baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday xirada askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin maanyafuulka oo dhaca duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay in muddo ah jabaqda rasaasta ayaa ka dulshanqaraysay saldhigga ilaa iyo haatanna ma soo gaarin wax faahfaahin ah oo ku saabsan weerarkan shabeellaha hoose ciidamaad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dukushadii salaadii subax kadib waxay dagaal culus ku qaadeen xiro ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin deegaanka arbaco oo ka tirsan deegaan weynaha ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa ku dhawaaqday in bisha nagu soo beegan ee sebteembar ay turkidu shidaal ka baarayaan badda soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa sii ambaqaadaya zakariya cumar wasiirka dowladda federaalk ee macdanta iyo batroolka ninka lagu magacaabo cabdirasaaq cumar maxamed ayaa isagoo la hadlayay saxaafadda waxa uu tilmaamay in gabagabada bishan ugu soo wajahan ee setembar ay soo gaarayaan xeebaha soomaaliya baarayaal turki ah oo uu sheegay inay sahminayaan shidaalka soomaaliya isagoona intaasii raaciyey in sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka ay howsha shidaal qodista ah si rasmi ah uga bilaaban doonto xeebaha badda soomaaliya wuxuuna arrintan ku tilmaamay inay qayb ka tahay heshiiskii ay la galeen turkida sidaad la socotaan waxaan rajaynaynaa bishaan soo socoto aakhirka bisha sebtembar in uu yimaado markabkii samayn lahaa seismic data ka waxayn lahaa badda soomaaliya turkida heshiis aan turkiga la soo galnay markabkaas seismic muddo laba bilood ilaa iyo saddex bilood ay ku qaadanaysaa sidaan rajaynayno kadibna waxaan rajaynaynaa bilowga sanadka soo socda labada kun iyo shan iyo labaatanka in si rasmi ah shidaal oo qodaalkii loo bilaabo tijaabada ahaa dowladda federaalk uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa horay badda soomaaliya waxa ay ugu wareejisay dowladda turkiga taas oo qayb weyn ka qaadanaysa boobka lagu hayo khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaana arrintan sahminta shidaalka xeebaha soomaaliya ee ay samaynayaan turkida ay qayb ka noqonayaan duulaanka dhaqaale ee dowladaha shisheeye ay ku hayaan dadka iyo dhulka soomaaliyeed waxayna dowladda turkiga oo iska dhigaysaa mid wanaag u samaynaysa shacabka soomaaliyeed ay kaalin weyn ku leedahay boobka ay shisheeyaha ku hayaan soomaaliya soomaaliya iyadoona bulshada magaalada muqdisho kala wareegtay goobo ilo dhaqaala u ahaa oo ay noloshooda ku marayn jireen sida garoonka diyaaradaha iyo dekedda qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa kasoo horjeestay ciidamada masaarida ah ee dhowaan la sheegay inay imaanayaan soomaaliya bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa si toose si dadbanba uga horyimid ciidamada dalka masar ee dhowaan lagu wado inay soo gaaraan dalkeena soomaaliya dadkaana wejiyadooda laga dareemayay carada ay u qabaan dowladda masar ayaa sheegay in masar ay doonayso in dalka ka dhigto meel ay ku loolamaan iyada iyo dowladda etoobiya taasna aysan yeeli doonin intaay nafta baaqi ku tahay sida ay warka u dhigeen iyagoo sii wata hadalkooda waxay tusaale cad oo biyo kama dhibcaan ah usoo qaateen haridanka u dhexeeya dowladaha ruushka iyo ukrain iyagoona intaa ku daray inay ku dagaalami doonaan dalka masar hadday wax difaacayso waxay difaaci lahayd dalka falastiin ayay dhaheen dadka reer muqdisho oo ka aragti dhiibanayay ciidamada masar waxay dalbadeen in dhammaan ciidamada shisheeye waddanka laga saaro kuwo kalena aan la keenin xasan sheekh maxamuud waxay ugu baaqeen inuu ka laabto heshiiska ay la galeen masar haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadka oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha magaalada muqdisho wallaahi ciidamada masaarida inay yimaadaan aniga ma taageersanin sababtoo ah soomaaliya waxay isu beddelaysaa yukrain oo kale oo ruushka iyo reer galbeedka ay ku dagaalamayaan marka soomaaliya ee basar waxay colaad kala dhexaysaa dowladda etoobiya etoobiyana af waxaa xalay ay ka soo saareen inaysan soomaaliya ka baxaynin marka sidaa darteed etoobiya iyo masar waxay isku haystaan webiga niil sidaa darteed soomaaliya inay noqoto yukrain oo kale oo reer galbeedka iyo ruushka ay isku haystaan ayaan aad ugu walwalayaa way caddahay inay ku dagaalamayaan way caddahay shaki kuma jiro inay ku dagaalamayaan waayo etoobiya waxay taageero ka haysataa gobollada qaar sida puntland somalilan halkaasay ka soo galeen galmudug meelo ka mid a hadda ma joogaan hiiraan way joogaan marka meelaha lageyn etoobiya masaarida waxaa lageynaya maqlay baydhabo oo kaleeto way joogaan marka waa lagu dagaalamayaa qasab wa xasan sheekh waxaan leeyahay arrintaa waad ku qaldantay ka laabo masaarida dib u celi masaarida dib u celi etoobiyana ha nooga baxdo dalka waxay hadday difaacayeen falastiina difaaci lahaayeen marka umalayn maayo soomaaliya inay difaacayaan ina horta ciidamada masar lahay oo noo keentay dowladda masar waxaan dhihi lahay ina aniga waddankeena soomaaliyaan ahay dagaal iyo khallaasan ma rabno waxaan dhihi lahay etoobiya dalkeeda adaa iska le anigana dalkeena adaa iska leh masar waxaan dhihi lahay maanta haddii wax tarlaysa wax qabilaysa falastiin waxaan qabo dhihi lahay falastiin waan qabo maadaama soomaali iyada waddan waddan dagaalsan waaye waxaan dhihi lahay ummadda soomaaliyeed dalkooda ayay difacnaan hadalkan ka soo baxay bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa imaanaya xilli lagu wado in dalka soo gaaraan kumanaan askari oo ka socda dalka masar ee dhaca qaaradda afrika kuwaas oo sida la sheegay qayb ka noqon doona howlgalka cusub ee lagu magacaabo e u s som oo beddelaya howlgalka hadda waxaa loogu yaro atmis ee maandheedkiisu dhacay kaasoo si toos ah u bilaaban doona sanadka cusub ee nagu soo food leh ee laba kun shan iyo labaatanka dhowaan gegidda diyaaradaha ee aadan cadde ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa soo cagdhigtay diyaarado kuwa dagaalka ah oo soo daabulayay hub gaadiid iyo saanado militari kuwaasoo hordhac u ah ciidamada masaarida ah ee soo socda diyaaradaha waxaa la socday wafdi saraakiil sare ah iyo khubro militari kuwaas oo sida la sheegay qiimeynaya xaaladda dalka dowladda masar ayaa sheegaysa oo ummadda ku beerla xawsanaysa inay difaacayso waddanka soomaaliya waxaa la yaab leh iyadoo dalka muslimka ah ee falastiin maalintii saddex boqol sideed iyo labaatanaad oo xiriir ah yahuudda gumaad wuxuushnimo ay ku haysto shacabka falastiin ay u gurman weysay miyaa soomaaliya u gurmanaysaa waa orahda in badan ay isweydiinayaan dadka soomaaliyeed dadka siyaasadda u dhundaloola ayaa sheegaya in ciidamada masar aysan u soconin in ay difaacaan dalka soomaaliya sida ay ku andacoonayaan taa beddelkeedana ay u socdaan sidii ay u boobi lahaayeen hantida ummadda soomaaliyeed waddanka soomaaliya ayaa waxaa isku hirtanaya dowlado badan oo isku haysta dano u gaar ah oo dhammaantood aan wax faa'iido ah u lahayn ummadda soomaaliyeed laba shil oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya faahfaahinta warkaas waxaa la diyaara cabdulkhaaliq macalin cabdiweli wararka naga soo gaaraya gobolka mandheere ee ay gumaysato dowladda kenya ayaa ku waramaya inay halkaasi ka dhaceen laba shil oo khasaare dhaliyey shilalkan oo dhacay subaxnimadii shalay ayaa waxaa ku dhintay laba nin halka ay ku dhaawacmeen arday saarneed gaariga shilka galay shilalkan waxay ka kala dhaceen warguduud iyo magaalada mandheera waxaana shilalkan galay laba mooto oo ay isku dhaceen laba gaari oo midkood bas ahaa dadka dhintay ee labada ah waa wadayaashii mootooyinka dhugdhugleyda iyadoona halkaasi ay ku burbureen mootooyinkii ay wateen dadka dhaawacyada qaba ayaa loola cararay magaalada mandheera sida ay tibaaxayaan wararka aan ka heleyno waddankaasi kenya shilalka ceenkan oo kale ah ayaa isbuuc gudihiis laga soo tebinayaa dalkaasi kenya iyadoona xiliyadii lasoo dhaafay ay halkaasi isugu dhaceen baabuur rakaab qaada iyo kan xamuulka kaas oo geystay khasaare baaxad leh waddanka kenya waxa uu ku jiraa wadamada afirka ee kaalmaha hore kaga jira shilalka gaadiidka toddobaad kasta dhowr shil oo ay dad ku dhinteen ayay baahiyaan warbaahinta gudaha ee dalkaasi warkan dhegeystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda cudurka furuqa daanyeerka ayaa aada ugu fiday dalka burundi iyadoona xukuumadda bujumbura ay codsatay in garab loo fidiyo faahfaahinta warkaas waxaa la diyaaraa cali aadan xasan waxaa dalka burundi uu ka mid noqday dalalka uu kusii fidayo cudurka furuqa daanyarada kaas oo ka bilowday dalka kongada waxaana dadka laga helay cudurkan ee ku sugan burundi ay gaarayaan boqolaal ruux wasaaradda caafimaadka ee dalka burundi ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in isbitaalada caafimaad la dhigay uu yaraan boqol sagaashan iyo saddex ruux oo laga helay cudurka furuqa daanyarada iyadoona lala tacaalayo xaaladooda caafimaad si guud waxay wasaaradda caafimaadka burundi ay shaaca ka qaaday in dadka uu soo ritay cudurka furuqa daanyarada ay gaarayaan boqol soddon iyo kow ruux laakiin ku dhowaad laba boqoloo ruux ayaa la dhigay xarumaha caafimaad oo ay xaaladoodana aada u liidato labaatan iyo sagaal degmo oo ka tirsan afartan iyo sagaalka kale ee dalka burundi ayuu gaaray cudurka furuqa daanyarada taas oo ka dhigan inuu si xowli ah ugu sii fidayo cudurka xukuumadda banjabuur ayaa muujisay inay awooddeedu ka badan yihiin xaaladda caafimaad darro ee dalka ku baahday hay-adda caafimaadka adduunka ayay burundi codsatay inay la soo gaarto gurmad caafimaad isbitaalka dhexe ee magaalada bujumbura ayaa la dhigay dadka ugu badan ee xanuunsan waxaana isbitaalka ka jira xaalad adag oo ah xitaa inay bukaanadu heli karaan biyo nadiif ah oo ku filan warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal subaxnimadan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaas